galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa galab sabti ah bisha abril ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa shan iyo toban waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baan idinkoo nagala socda boggeena v o a somaali dot com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa ibraahim xasan daandoy qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in ciidamada dowladda ay al-shabaab kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka galguduud waxay maalmahan howlgalladaas ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka ceel axmed deegaanka ceel ceel saban sablaale iyo deegaanka ceel cali xasan iyo deegaanka bood deegaannadaasu waa deegaanno ceelbiyoodyo leh dhuldaaqsimeed leh dhulbeereed leh oo cadowgu ka talinayey dadkana ku ciqaabayey
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan webiga shabeelle oo fatahaad ka geystay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe masiibo ka dhacdi tuulada raqayl cumar guudle ooy ka baxday buq aad iyo aad u ballaaran afartan maytar ah oy ku dheeshi daqliga ay ku dheeshi laba kun iyo saddex boqol egtar oo leh sisin leh leh diir bocor nyaanyo galeylah ayaa ku dheeshi iyo batiiq
waxaa kale oad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada ee heesaa iyo dhacdooyinka toddobaadka hase yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa seexay sharciga lagu muraysan yahay howlgabka dowladda sida uu sheegay wargeyska rasmiga ah ee dowladda maanta oo sabtiya mudaharaadyo loogu soo horjeedo sharcigani ayaa ka bilowday dalkaasi oo dhan markii macron uu markii ugu horreysa uu ku dhawaaqay inuu doonayo da'da howlgabka dowladda ee ahayd lixdan iyo laba sano in laga dhigo lixdan iyo afar sano golaha dastuurka ee faransiiska ayaa ansixiyey kordhinta da'da howlgabka shalay taasi oo dhalisay mudaharaadyo badan sharcigan cusuba ayaa waxa uu dhaqangelayaa kowda bisha sebtembar ururada shaqaalaha ayaa ugu baaqay shaqaalaha inay mar kaleeto isugu soo baxaan wadooyinka kowda mey oo ku aadan maalinta shaqaalaha ee adduunka macron waxa uu isagu ku adkaystay in isbeddelku uu ahaa mid lama huraana si looga fogaado isdhin ku yimaada balaayiin lacagta yuuroga isku dhacyo ba-an oo u dhexeeya milatariga suudan iyo xoogaga r s f ee awoodda badan ayaa maanta ka qarxay caasimadda iyo meelo kale oo ka mida dalkaasi taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo isku dhac ballaaran oo ka dhaca waddankaasi qaska ku jiro magaalada khurtuum ayaa waxaa si weyn looga maqlayay dhawaqa rasaasta xoogan ee ka dhacaysa qaybo badan oo ay ka mid yihiin bartamaha magaalada iyo xaafadda baxri bayaano dhowra oo ay soo saartay maleeshiyada r s f ayaa ku eedeysay ciidanka in ay weerareen mid ka mid a saldhigyada ay ku leeyihiin koonfurta khurtuum kooxda ayaa sheegtay inay qabsadeen garoonka duuradaha ee magaalada ayna si buuxda gacanta ugu hayaan qasriga jamhuuriga ee khurtuum oo ah xarunta madaxtooyada dalka kooxda ayaa sidoo kaleeto sheegatay inay qabsatay garoon duuradeed iyo saldhig ciidamada cirka oo ku yaala waqooyiga magaalada marawi oo qiyaastii saddex boqol iyo konton kilomitar waqooyi galbeed kaga beegan khurtuum wakaaladda wararka ee associated press ayaan xaqiijin karayn sheegashadaasi ciidamada suudaanna ayaa waxa ay sheegeen in dagaalku uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada r s f ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan ciidamadooda qaybta koonfureed ee caasimadda milatariga ayaa shaaca ka qaaday in kooxda r s f ay tahay fallaago waxaana uu beeniyey sheegashadooda koox fallaaga oo ku sugan bariga kongo gobolka ituri ayaa waxa ay dileen ugu yaraan afartan iyo laba qof shalay sida uu sheegay urur bulshada rayadka ah kooxda kodeko ayaa weerartay saddex magaalo oo ka tirsan dhulka dujugu sida uu sheegay duun losa oo ah madaxa ururka bananyaari kilo ee deegaanka ay weeraradu ka dhaceen kooxda ayaa waxay gubtay dhowr guri waxaa kale oo jira toddoba qof oo dhaawac ah oo aan gargaar loo fidinin ciidamada ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey weerarkaasi shalay waxayna sheegeen inay baadigoobayaan ciddii ka dambaysay warkiina dhegeystayaal waa nagay taas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay maanta in ciidanka xoogga dalka ay kala wareegeen kooxda al-shabaab deegaano lahaa ceelbiyoodyo oo hoos yimaada degmada ceeldheer ee gobolka galguduud afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay in dhowaan uu bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ka wada saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay deegaano hoos yimaada degmada caaldheer ee gobolka galgaduud ayaa tafaasiil ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeya dagaale ka dhaca goobahaasi hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdilaahi cali caanood ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada xoogga dalkay la wareegeen deegaano muhiim ah oo hadda gacanta dowladda ku soo laabtay wuxuuna khusay dhulka iyo deegaano lagala wareegay al-shabaab inay ka mid ahaayeen deegaano lahaa ceelbiyoodyo dadka muhiim u ahaa howlgallo maalmaha kan socday oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya daraawiishta dowlad goboleedyada iyo cutubyada difaaca shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha shacabka soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah waxay maalmahan howlgalladaas ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka ceel axmed deegaanka ceel ceel saban sablaale iyo deegaanka ceel cali xasan iyo deegaanka bood deegaanadaasu waa deegaano celbiyoodyo leh dhuldaaqsimeed leh dhulbeereed leh oo cadowga ka talinayey dadkana ku ciqaabayey canshuurtana uga qaadanayey ciidanku saddexaas maalmood howlgalkaasuu deegaanada ku soo safeeyey saaka wuxuu si buuxda ula wareegay deegaanka budbud budbud waa tuulo weyn oo degmo u dhiganta dad badina degan yahay maantana waxay gacanta ku jirtaa oo saaka la wareegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo cutubyadaas kala duwan ee difaaca shacabka iyo daraawiisha dowlad goboleedka kaashanaya jenaraal cabdilaahi cali caanood hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa sheegay dhowaan inuu bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka hafayeenka ayaa husa dagaalkiina se kaashan doonaan ciidamada xoogga dalka ciidamada daraawiishta ee maamulada galmudug hirshabeelle kuwa deegaanka iyo dowladaha deriskoo garab siin doona dowladda soomaaliya sidau ku sheegay shirkiisa jaraa'id maanta insha allahu tacaala intaas waxay ka dambeeya howlgallo kalaa imaan doona taasuna waxaa weeye waa dharbaaxa hordhaca oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya usii geysanayo cadowga intuusan si ofishal u bilaabin wejiga labaad ee howlgalka guud oo iska kaashan doonaan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ku howlgalayo magaceeda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo kale daraawiisha dowlad goboleedyada deegaanada shacabka iyo ciidamo kale oo ay nagu caawin doonaan waddamada aan deris ka nahay taasoo ay dhammaantood wada khusayso cadowga in lala wada dagaalamo bacdamaa al-shabaabka uusan ahayn soomaali keliya oo amiirada ugu waaweeye kuwa qaraxyada sameeya ay ka yimaadeen waddamada kenya iyo etoobiya iyo waddamada suudaan iyo waddamo kale in dhammaantood la iska kaashado oo laga tirtira geeska afrika le'anno marna ma la gaaraya qarannimo iyo dowladnimo buuxda oo maamulka iyo administrationka dalka uu dhammaan dalka oo dhan wada gaaro iyo dowladnimo buuxda ma la gaarayo inta cadowga uu saas dalka ugu jiro saas darteed madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadduba go'an waxay ku gaareen howlgalkaas in la bilaabo guulihii horena waa laga soo gaaray inta dambena wejiga labaad waa midka dhammaanta lagu dhammaystiri lahaa dowladda soomaaliya ayaa xilligan wadda howlgallo ka dhan al-shabaab wuxuuna dagaalka xooggiisu hadduu ka socdaa maamulada hirshabelle ee galmudug cabdulqaadir okey v o a muqdisho
deegaanka raqaylo oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku fatahay webiga shabeelle kaasi uu baabi'iyey dalagyadii beeraha oo xilli goosasho ah marayey waryaheena v o a xuseen xasan dhaqan ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne gudoomiyaha deegaanka raqayle cumar guudle iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in saameyn weyn deegaankooda ay ku yeelatay fatahadda uu sameeyey webiga shabeelle masiibo ka dhacday tuulada raqayle cumar guudle oy ka baxday buq aad iyo aad u balaaran afartan maytar ah oy ku dheeshi daqliga ay ku dheeshi laba kun iyo saddex boqol egtar oo leh sisin leh leh diir bocor nyaanyo galeylah ayaa ku dheeshi iyo batiiq
meeshu waa ku cadilagnahay xukumo waa naga haysaay ilaah mahad leh beer waa ku hantibeeleen meesha dib ilaah idin keeni meeshaan maanta ilaahan ku mahadheynaaye gudoomiyaha magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar iyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow oo booqday deegaanka ayaa waxay sheegeen in musiibada fatahaadda ay geysatay ay ka badan tahay inta la qiyaasayo maanta waxaan soo booqanay tuulada raqayle oo webiga oo meel ka go'ay dhibaatada ka jirta deegaankan dadkan tuulada ku nool oo beerihii iyo wixii ay ka go'een waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo buqda si uu dhaqsiyaha badana in lagu xiro haddana dhibaatadan maanta oo ku habsatay waxay u baahan tahay ka hadal ma u baahnayn waxay u baahan tahay si dhab eh in lagu howlgalo baaqan kaa sugaynaa oo cid kasta ee markaas ku hool leh aad gaarsiisid wax qabadaan sugaynaa hadduu al yidhaahdo sida hadda uu u sheegay gudoomiyaha egtaraadka uu sheegay waxawaaye egtaraad oo qiyaastii oo uu leeyahay maayne egtaraadka sidaas waa ka bad yihiin dhulka baaxadda leh aan arkayni haddana waxay ku fiican tahay in deg deg loogu xiro bacdama uu soo dhowaa magaciisii la taagan yahay wakhtigii guga iyo gargaar degdeg ee dadkan laysoo gaarsiiyo dadkii waxyeelada gaartay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa waxa uu ku tilmaamay fatahaadda deegaanka raqayle mid baabi'isay dhammaan wixii tacab ahaa oo dadku ay rajo ka qabeen in wakhtiga dhow ay goostaan iyadoo gobolka uu soo maray xilli abaar iyo jilaal dheer maanta waxaan soo gaarnay tuulada raqayle oo ay ka fakatay buq aad iyo aad maaragtay baaxaddeeda u weyn tahay buqdaasoo sida hadda annaga waxaan tagnay meesha ay ka fakatay laakiin dhulbeeleedka ay ku baxday lama tigi karo laakiin sawirro laga keenay iyo wax badanoo maaragtay caddaymo wala keenaan ugu filan dadka deegaan kale ay noo sheegeen maanta dadku ayagoo rajadooda aad iyo aad u wanaagsan tahay kuna taamaaya inay maaragtay beerahooda wax fiicanoo nolosha ay maaragtay ku kaalmaystaan ka heli doono ilaahay laakiin wixii ilaahay kuu calfa ayaa la cunaa ilaahay ayaana calfin in la cuno oo haddana ay maaragtay musiibadan ku dhacdo biyahan ay halakeeyaan dalagii dhammaayoo dadka ay ku tashaayeenoo maanta iyadoo abaarta iyo culeyska jira la ogyahay xilli soon lagu jiro muddo badanna maaragtay ay xoogaa roobabku ay yaraayeen dadkii wixii dhelahay maaragtay niida ku sabaayeen waxaa maaragtay asiibtay musiibadan oo maaragtay ilaahay u qadaray emergensiga iyo howlahan oo kaleento iyo hay-adda faw oo iyaduna ku shaqale maaragtay xagga webiga wax ka qabashadiisa waxaan ka rajeynaynaa inay maaragtay howsha emergensiga taagan oo hadda maaragtay lagu jiro dadkaanu waa xilligii waxay joogaan dalag beeraha la beero lahaayo oo webi oo gugi ku ahay maanta haddii hadda la xiro dadku waxay haystaan fursad fiican inay dalagooda ay beertaan marka waxaan rabnaa qaabkii loo xiri lahay inay maaragtay gacan naga siiyaan maamulka gobolka iyo kan istiidkan hadduu ilaah yidhaahdo tale isugu laaban doonaa sidii loo xiri lahayaan hadduu ilaah yidhaahdo go-aankeeda la gaari doonaa
fatahaadda webiga ayaa waxaa laga dareemayaa dhulka ku xeeran webiga shabeelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinayaa cabduqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo toddobaadkan booqday soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kala hadlay sii wadidda qeybaha taageerada ee qaramada midoobey ay siiso soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin gargaarka bini-aadanimo dowladiska dalka la dagaalanka al-shabaab iyo dhowrista xuquuqda aadanaha shir jaraa'id oo uu ku qabtay muqdisho ayuu ku sheegay in abaaraha soomaaliya ay ku barakaceen ilaa hal dhibic afar milyan oo qof oo u badan dumar iyo caruur guteras oo markii labaad booqday soomaaliya tan iyo intii uu xafiiska qabtay ayaa tegay magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho isagoo sheegay ilaa laga gaaraya bisha juun in dad dhan lix milyan iyo shan boqoloo kun oo soomaali ah ay wajihi karaan cunno yaraan daran waxaana uu intaa ku daray in halista macluusha ay weli sideedii tahay hadalkan ayuu guteres sheegay kadib markii uu booqday xero barakac oo ku taalla magaalada baydhaba
shalay waxaan booqday baydhabo waxaana la hadlay qoysas ku xoolo beelay abaaro iyo amni darro aad ayaan uga qiirooday dhibaatada haysata waxa kale oo aan aad ula dhacay adkaysigooda geesinimadooda iyo sida ay uga go'an tahay inay dib u dhistaan noloshooda laakiin sidaasi keligood ma samayn karaan waxaan si adag uga codsanayaa deeqbixiyayaasha inay garab istaagaan soomaalida wakhtigan u baahan gurmadka beesha caalamku waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay in ay soomaaliya ku taageerto agabka loo baahan yahay si looga adkaado al-shabaab iyo in la bixiyo gargaar bini'aadanimo oo aad loogu baahan yahay qorshaha jawaab celinta bini'aadannimada ee labadakunsadeylabaatanka oo loo raadinayo lacag ka badan laba bilyan oo dollarka maraykanka ah ayaa keliya boqolkiiba shan iyo toban la helay tani gebi ahaanba waa wax aan la aqbali karin beesha caalamku waa inay sare u qaaddo oo ay si weyn u kordhisaa tirada dhaqaalaha ee lagu taageerayo soomaaliya xilligan adag ma aha wax la fiirsan karo in soomaalida uu dhib ka soo gaadho isbeddelka cimilada oo aanay wax dembi a ku lahayn iyagu gaar ahaan xilligan oo ay ka soo kabanayaan colaadda iyo xasilooni darrida
falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya qaarkood ayaa qaba in booqashadii xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres uu ku tegay soomaaliya ay tahay mid muhiima oo indhaha caalamka kusoo jeedinaysa dalka oo xilligan marxalado kala duwan ku jira sida uu v o a u sheegay axmed cabdi haadi oo ah macalin jaamacadeed oo ku sugan magaalada muqdisho
duruufaha abaareed ee dalka ka jira iyo saboolnimo iyo amni la-aanta dalka muddada dheer saamaysay inuu arko asaga indhihiis uu ku arko sidoo kale saad la socoto muddo dheer soomaaliya waxaa ka shaqeeya qeybo badan oo qaramada midoobe ka mid ah oo xafiiska siyaasadda qaramada midoobe ee dowladda soomaaliya taageera w f p hay-ado kaloo badan oo qaramada midoobe hoos yimaado oo asagu madaxu yahay marka kuwaana inuu fiiriyo shaqooyinkooda iyo say u wadaan iyo caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka jira waa qeyb ka mid ah maaragtay ujeedooyinku lahaa dhinaca bini-aadantinimada kaamskii uu baydhabo tegay oo kale annaga dalkeenna in kaams la tago caruur iyo wadooyin rafaadsan la arko caadi bay nala tahay laakiin adduunka caadi lama aha markaa sawirkaas uu kusoo galay meeshaas qaaraan badan oo adduunka kaga iman karaa jira soomaaliya iyadana taas darteed ayuu ayuu u sameynaya maadaama adduunkii dhaqaalaha bixin jira uu ku mashquulay arrimaha ukrain iyo maaragtay dagaaladaas halkaas ka jira
ugu dambeyntiina taliska booliska soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay inay dhaqan gelinayaan amarkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee lagu mamnuucay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato hubka waaweyn taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir gaashaanle sare mahdi cumar muumin oo arrinkaasi ka hadlay ayaa ku eedeeyey in siyaasiyiinta hubka culus ku dhex mara wadooyinka caasimadda aysan fulinin amarkii ka soo baxay madaxweynaha iyo golaha wasiirada waxa uu dhinaca kale sheegay in hadda ay bilaabeen qorshe lagu xaqiijinayo nabadgelyada caasimadda sidaa darteedna aan la aqbali karin in gaadiid dagaal iyo hub culus lagu dhex maro jidadka magaalada muqdisho
mas-uuliyiinta dowladda weli alla awaamirta uma hoggaansamin qoryii dhishikayaashaa la wataa beekaamidaa la wataa saraakiisha howlgalka loo diray adinka ayaa u xil saaran anigoo aan ugu horreeya u xil saaran inay fuliyaan amarkaas cid kasta ee qoray dhishika ah ku wadata iyo beekaamiyo wadata iyo sabanno wadata waa hadda wixii laga bilowdo waa laga hortegaa waana la qabanaa jagboyntigaa lagu joojinaa waa la taajinaa amarka inay u hoggaansamaana la rabaa mas-uulkii inta beekaa am iyo dhashiika asagoo wata inta la joojiyo xabad bilaabana askariga la soo xeri maa qoraga wata beeka amka wiilka watana oo istaafka u ahna la soo xeri maa waxaa la soo xeraa qofka mas-uulka ee waardiyeynayaana loo haystaa booliiska waxay eedaynayaan cidduu doon ha ahaado waxaan eedaynaynaa mas-uulkay waardiyeynayaan intaasa ogaadaan asagaa loo eedaynaa oo maxkamadda laga wacaa asagaa jabshay amarkii madaxda asagaa jabshay golaha wasiirrada sharciga soo saareen ayaga ayaa maxkamad loo geyn doonaa waxaan rabaa inaan ka hadla qodob labaad oo ah qof shacaba oo qore wata lama ogolo waa sharci darra awalna sharci darra oo ah haddana waa la qabanaa lamana ogolo in la sii daayo qorayga aan sharciyad loo haysanoo kale oo la qabta sidoo kale waxaan u digaynaa ciidamada halhalka u socda oo mootooyinka saaran inay ka joogaan oo joogsadaan oo xerooyinkooda qoryaha ku soo reebtaan waxaa ku dhex dhuumanaya hal iyo labo aad og tihiin oo xumaan ka shaqaynaya sidaad la socotaan maalin dhoweed waxaa dhacay ciid askari labisan oo ka tirsan ciidamada ayaa dhac bareera u geysanayay xarun ganacsi waa la soo qabtay markii lasoo qabtana wuxuu noqda askari shaqa ka soo degay askari kasta waxaa la rabaa inuu xeradiisa qora uga soo tago askarigii la qabta ee la geeya saldhigga booliiska ee qoraga laga dhigo taliskiisaa lagu wareejinaa askari kasta oo socda ee la qabto wuxuu ogaadaa inuu xabsi gelaayo lana xerayo
hadalka taliyaha booliska gobolka banaadir ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu toddobaad ka hor mamnuucay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato hubka culculus iyo gaadiidka dagaalka iyo qoryaha lala dulfuulo kuwaasoo inta badan ay isticmaalaan siyaasiyiinta madaxda dowladda iyo saraakiisha ciidamada iyadoo ciddii amarkaasi jebisana uu ku wargeliyey in lala xisaabtami doono dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhalinyarada soomaalida ee ku nool magaalada toronto ee dalka kanada ayaa ku badanaya shaqooyinka wadista gawaarida waaweyn ee ka shaqeeya gudaha kanada ama u kala goosha maraykanka iyo kanada dhalinyaradaasi ayaa rumaysan in nolol ahaan shaqadaasi ay uga wanaagsan tahay shaqooyinka kale warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaheenna v o a xuseen nuur xaaji
dhalinyarada soomaalida marka ay ku cusub yihiin magaaladan toronto waxyaabaha ugu badan ee ay ka shaqeeyaan ayaa ah wadista gawaarida sida tagaasida u shaqeeya ee uberka ama liftiga kaasoo ay u arkaan bilow fiican oo kuwooda raba inay waxbarasho sii wataan u suuragelinaya wakhti ay wax ku bartaan balse muddooyinkan dambe dhallinyaradan waxay ku badanayaan wadista gawaarida waaweyn ee taraaga kuwaasoo ka shaqeeya gobolada dalkan kanada halka qaarkoodna ay tagaan ilaa maraykanka nuurudiin maxamed nuurow oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee wada taraaga ayaan weydiiyey waxaa dhallinyaradu ay wadista gawaarida waaweyn ee xamuulka uga doorbidayaan xilligan shaqooyinka kale xusenow aad baa u mahadsan tahay waxaa loogu doorbidayo in laga shaqeeyo taraaga ah waayo dadka dhallinyarada ah waa dad dhammaantood mas-uuliyiin saaran way waayo waxaa laga soo tagay maaragtay waalidiin waxaa laga soo tagay walaal maaragtay dhallinyarada qaarkood maaragtay xaasaskooda iyo carruurtooda waxaaba joogaan maaragtay waddanka Soomaaliya marka in laga shaqeeyo shaqada maaragtay gudaha ama qorshada ah lacagta la siinayo aad ba u yar tahay marka lacagtaas marka ma kaafinayso maaragtay baahidooda marka sidaas daraaddeed taraaga waxaa ku qasbayo lacagtaas laga helayo xoogahabaa ka fiican mid maaragtay warshada ah dhallinyaradan ayaa caawiya kuwooda ku cusub shaqada ilaa inta ay kala qabsanayaan waa kan mar kale nuurdiin maxamed nuurow sanadooyinkan dambe ee shaqooyinka taraagga soomaalida aad bay u fahmeen haddeer marka waxaa bilaabeen labadan beri inay maaragtay ay soo gataan taraag oo ayaga maaragtay oo u leeyihiin maaragtay milkilaha aan u leeyihiin taasaa ka lacag badan qofka marka ma darawal ahaan Eh, hadda maaragtay ayaga baa iscaawinaya maaragtay waxay leeyihiin eh, xagga kabanigaas aad kaas aad kaasaa ka lacag badan Ay, marka haddeer maaragtay qofka walba maaragtay oo oo soomaaliga ah kan kale oo maaragtay shaqada ugu sii horreeya maaragtay baa- buu buu- buu ka caawinaya qofka darawalka cusub waxaa lagu caawiyaa waxa lahayo qofka maaragtay oo experience-ka ah ama qofka khibrada leh baa la raaciyaa oo maaragtay bil laba bil saddex bil inta maaragtay uu wax maaragtay shaqada uu ka fahmayo maaragtay oo gacantiisa uu maaragtay iyo asiga isku fillaanayo saas lagu caawinaya xuseino marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa isbedela shaqooyinka dhallinyarada wada gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada kuwaasoo qaarkood aada fasax halka kuwa kalena ay ka nastaan shaqada wadista taraaga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waa kan mar kale nuurdiin maxamed nuurow Eh, marka oo bishii ramadaanka lasoo oo oo soo dhalatay oo maadaama ay tahay bil barakeysan maadaama ay tahay bil cibaado ah eh, dadka oo maaragtay meelaha fogfog aadi jireen sida maaragtay oo aniga camal ah eh, waxaan isku dayaynaa inaa maaragtay shaqo local aan raadsado ama qofka maaragtay uber ahaan inuu kaxeeyo magaalada xagga ku dhex kaxeeyo maadaama oo laga raadinayo maaragtay oo nolol maalmeed oo la diidayo maaragtay waxaad soo shaqaysan ku laabatid dhallinyaradan oo qaarkood dalal badan u soo maray si ay halkan u soo gaaraan ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan islamarkaana ay u taageeri lahaayeen qoysaskooda ay uga soo tageen afrika xuseen nuur xaaji v o a toronto
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatan waxaad ku soo dhowaataan ah, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
waana wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo ramadaankii oo gebagabadiisii aanu ku jirno ramadaan mubaarak meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan aan ugu talagalay ayaanu inta badan barnaamijka idinku maqashiin doonaa aan marka horeba ku bilowno qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee ramadaan
صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وسعد العلا أحمد ونبيني isamkiisa khayr kale alla aan ku barne noo furay albaabko axmedow nebigeennii isamkiisa khayr kale alla aan ku barne noo furay albaabko ummadaadii baan nuhay, noo bari ilaahay aakhiro shafeecada ummadaadii baan nuhay, noo bari ilaahay aakhiro shafeecada صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا aftalkii ambiyaday umiyaha dhammaantood u ahaa imaamkee waxyigu ammaano aftalkii ambiyaday umiyaha dhammaantood u ahaa imaamkee waxyigu ammaano axbaabku jecelo cishqi la ilmaysaane no ergee qiyaamaha axbaabku jecelo cishqi la ilmaysaane no ergee qiyaamaha ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عليم الجاه محمد وآله وسعد العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وسعد العلا قولوا نبيجيني آيها إسلام كيو أم قادي دينتي أدني قهودي قيو ayaha islaamkiyo amba qaaday diinte aadmiga u dhigayo oofisayo wacdii madgabin ammaanadii alle uu kuu soo faray صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وسعد العلا caasho dhinacii dhambaalada dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed warmahaye waxa uu joogaa baydhabo wuxuu yidhi waxaan halkan jeclahay inaan ka salaamo muhaab xasan ibraahim maxamed yaasiin ibraahim siciid cabdiqaasim iyo cabdiluus cabdirashiid aadan jeeri luqmaan cabdishakuur maxamed cabdifataax isaaq xasan cabdishakuur maxamed macalin iyo maxamuud cabdulaahi aadan kaloob yaasiin maxamed aadan iyo labadeeda waalid hooyo aamina cabshir cabdi xasan iyo aabbahay maxamed macalin yuusuf iyo walaalahay uu yidhi ismaaciil maxamed macalin iyo maxamuud maxamed macalin iyo khaalida maxamed macalin iyo shaakira maxamed macalin iyo wuxuu yidhi dumaashaday maadiya cabdiqaadir maxamed dhammaan dhallinyarada deegaanka qaahire ee gobolka baayna waxaan leeyahi yidhi ramadaan mubaarak idinkana waa idin salaamaya uu leeyahay haddii aad tihiin v o a aad ayaad u mahadsan tahay markana ku soo dhowaada qasiidadan
adduunyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuti rabow khaatumasan fiican imaanku shuuclen allah nagu sug adduunyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuti rabow khaatumasan fiican imaanku shuuclen allah nagu sug naga khasaartay dabow kuna beego wax khayrleh adduunyada khuuradeeda khaaliqow nagu toosi diinta rabbow inti naga khasaartay rabbow kuna beegu wax khayr leh adduunyada khuuradeeda khaaliqow nagu toosi diinta فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله makhaldamow raxmaano khaliiqow ebe macbudo asisadan ku qusucno uqaaniis alla nahay abi makhaldame raxmaano khaliiqow keli macbudo asisadan ku qusucno uqaaniis alla nahay abi soo saaristii qabal aquero shan khayrkeeda badan khilaaf naga dhow rabbo khasaaruhu xunye rabadaan khayrkeed na siin shan khayrkeeda badan khilaaf naga dhow rabbo khasaaruhu xunye rabadaan khayrkeed na siin فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa dalka jabuuti waxaa kaloo dhambaalka kula jira cabdikhadar shariif daahir iyo sharma arkey shariif cabdulaahi mukhtaar bashiir shariif cumar iyo ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo cabdiweli shariif cashiir iyo axmed hiire bashiir shariif cumar iyo axmed yaasiin shariif yuusuf iyo cabdi mursal shariif yuusuf iyo cabdiyare shariif cashir waa laga buuxaa dhambaalkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan dhammaan asxaabtani oo ah reer harleedi waxay u dirayaan hambalyo xuseen shariif maxamed nagayle iyo nasteexo shariif cabdulaahi oo wiil ku dhashay magaalada garoowe waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tara anaguna waxaan leenahay aamiin mar kale ayaanu idin leenahay ramadaan mubaarak meel kastood naga maqlaysaan mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan markana dhagihiina aan ku sii dayno
أول iyo aakhir ad waaye alla wayna ku soo ishaarte awal iyo aakhir ad waaye allaha wayna ku soo ishaarte ambiyaasha tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uume ambiyaasha tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uume
صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد ismadaada urkee ku yaale axmed dhammaanta ku oomi maaye ismadaada urkee ku yaale axmed dhammaanta ku oomi maaye asal samow aamina igaarteen adiga haawa imaam jabriile asal samow aamina igaarteen adiga haawa imaam jabriile صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد aminnimaantaada yaan ogeyne amaana dooraa tahay imaan nuur aminnimaanta yaan ogeyne amaana dooraa tahay imaan nuur alla wixiis ku faray waa adkayse aayad quraan ah adeegsataaye alla wixiis ku faray waa adkayse aayad quraan ah adeegsataaye صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد أفرطنكاقي مركي أهدي اقرأ إلهي كوصو أخباري أفرطنكاقي مركي أهدي اقرأ إلهي كوصو أخباري إمام جبريل أبو أديه أبو بكر نواه أبو أرواحي إمام جبريل أبو أديه أبو بكر نواه أبو أرواحي صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد abaalkana waxa uu naga soo gaaray siciid cabaas geele waxau yidhi waxaan salaamayaa shaqaalaha v o a waanu kaa guddoonay waxaa kaloon salaamayaa buu yidhi ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta waxaa kaloo aan salaamayaa buu yidhi ayaan cabaas iyo caruurteeda oo jooga laascaanood iyo faadimo cabdi iyo caruurteeda oo jooga maraykanka oon leeyahay ramadaan kariim waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan annagoo dhammaantiinba idinle ramadaan mubaarak haatanna waxaad ku soo dhowaataan qasiidada kalyowde xognuuno dib loow idinkuna dhawaaqa ha noqon sida dhagax dhexeede dubaaxi jirkow qushuucda dareen haybadda dareen haybadda rasuulka حقيسنا دير ميلو حقيسنا دير ميلو حقيسنا دير ميلو حقيسنا دير ميلو جعلت يدا في عيسو مباقى مباقى كما يهدي مايو جعلت يدا في عيسو مباقى مبارك وين مايو اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا dadku caqligii daboolmay samiyo calligana la dayshay dadku caqligii daboolmay samiyo calligana la dayshay qowliga lagu falani taagyar cawooyinka loo la duugo mugdiga dayiqi ka saaray dadkii nebi aadan oo dhan mugdiga dayiqi ka saaray dadkii nebi aadan oo dhan uskiisana dayni mayno xaqiisana dayni mayno uskiisana dayni mayno xaqiisana جعلت يدا في عيسو طباقة طباقة خمين مايو جعلت يدا في عيسو طباقة طباقة خمين مايو اللهم صل على محمد اللهم صل
يسر العلا يسر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يسر العلا يسر الوجود محمدا daciyatulaan harbeelay dumaha lagu wada ducaysto rasuulkii wadaagda weeye insaankii kala didaaye rasuulkii wadaagda weeye insaankii kala didaayey
waxaa diraya xasan cabdi ibraahim maryan cabdi ibraahim faadimo cabdi ibraahim iyo ubax barow buule iyo leylo barow buule iyo hooyo suuro cali guul iyo siciid barow buule iyo khadiijo kuusey khaliif iyo dad kaloo fara badan oon lasoo koobi karinoo dhambaalkan ku jira waxa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyagoo kala jooga baydhabo diinsoor qansax dheere tiyeglow iyo meelo kala duwan waxay hambalyo u dirayaan mustaf xaaji cabdi iyo qureesho barow buullo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaas waxaa loo bixiyey umul khayr waxay leeyihiin noqotii soo weynaata oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda dhambaalkaas lamida waxaa u diraya khadiijo kuusey khaliif wiilo kuusey khaliif iyo nuuney kuusey khaliif iyo muniiro waa muumino macalin xasan iyo cabdulaahi xasan cabdi iyo xabiibo cabdi iyo sidoo kalena seexo cali maxamed iyo saynab xasan maxamed dhammaantood waxay leeyihiin mustafa xaaji cabdi iyo qureysho borow bulle gabadhaasi ugu dhalatay magaalada baydhabo allaha ka dhiga tii soo weynaata ee korta ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan kusoo kordhaysa aamiin
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدها صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha ay waladyadu kugu soo jeedinayaan anigoo ah ibraahim xasan daamduray iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل intaasna dhegaystayaal waxaa ku dhan idaacaddii galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي